wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan muhiim ah oo diiradda lagu saaray arrimaha xasilinta iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed gaar ahaan kuwa la qorsheynayo in laga hirgeliyo deegaanada cusub kulanka oo uu kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland iyo qaar kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ay ku mideysan yihiin mashaariicda xasilinta ayaa waxaa si qoto dheer loogu gorfeeyey mideynta mashaariicda wada shaqeynta hay-adaha dowliga iyo wasaaradaha iyo sidoo kale gaadhsiinta adeegyada dowladda deegaanada jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka warbixiyey qodobadii kulanka lagu gurfeeyey shirkaas waxaan oga hadlinay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ku saabsan ama ku mideysan madasha xasilinta xasilintu waa mashaariic isku wada xiran oo arrimo deg dega iyo horumar iyo dhismakaabayaal dhismayaal iyo adeeg guud iyo iskugu jirta iyo tababaro iyo wacyigelin bulsho waxaa ka mid ah inay wasaaradda arrimaha guduhu ay bixiso warbixin ama akhbaar siday wax u socdeen iyo caqabadaha soo wajahay ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa wada shaqeynta waxaa hoos imaaneysa sidii hore loogu socon lahaa iyo hadday jiraan wax tabasho ah oo ay wasaaradaha qaarkood ay qabeen waxaasoo dhanna waa laga wada hadlay ugu dambaystiina waxaa lagu heshiiyey waxyaalaha ay ka mid yihiin inay wasaaraduhu ay wada shaqeeyaan in la hormariyo wada wada shaqeynta in la sameeyo shaqaale arrintan kala shaqeeya agaasimayaasha guud oo wasaarad kasta ka socda in wax alla wixii document istaraatiijiyadeed hoos yimaada arrintan xasilinta wasaaraddu ay arrimaha guduhu ay la wadaagto wasaaradaha kale waxaa kaloo ka mid ahaa haddii jiraan mashaariic soo socda in lala wadaago wasaaradihii ku shaqada lahaa oo lagala shaqeeyo waxaa kaloo laga hadlay sida loo booqan lahaa meelaha hadda ay mashaariicdu ka socdaan ay ayadana ka mid ahayd marka gunti iyo gebagabadii agaasimayaasha loogu talagalay madashan boqol kiiba sideetan way kasoo qayb galeen waxaan rajeynaynaa insha allahu inay wasiiradoodii ay arrintaa ay la wadaagaan annaguna ka wasaarad ahaan hawshaas si fiican ayaan ooga shaqeynaynaa haddii ilaahay idmo